رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الرحمة العيال عيالك naxariistii ba loo naxariisanayay oo dee aynu soo maray inay xaq tahay ay leeyihiin taa baabkii weeye dee abwaabo horena waxbaynu kuba soo aragnay laakiin imaka xadiid kale aynoo imanaya iyo khaasatan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh khalqiisii iyo dhaqankiisii ama sulugiisii jaanibkaas xdثna الxrmiي بن xfs qal xdثna وhayb qal xdثna أyub عan cmr بn سacيid عan أنس بn malik qal أnahu qaal bal cmr بn سacيidkan imika oo laga yaaba inuu saaka inoogu horeeyo waa nin adugu ama mawaalidii quraysheed ama waa mawaalidii reer saqiif oo kunyadiisana abu saciid la idhaha reer basra kolley de waa ka anasba kaba warinaya laakiin dee waa dadkii uu soo gaadhay waa saa anas iyo dadkii midharhkii ugu dambeeyey ahaa buu saxaabada ka soo gaadhay oo waa taabiciintii ugu dambeysay ama ugu yaryaray dadka taabiciinta wuxuu ihi anas ibna maaliki qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa arxama annaasi dadka ka ugu naxariis badan bilciyaali ciyaalka oo dadka oo dhan ba ka ugu naxariis badan buu ahaa ciyaalka waataynu axaadiis hore ku soo maray isagoo dee waxa weeyaan dhunkaday dee sibdigiisiyo nin xataa reer miyuu ku yidhi carruurtiina miyaa dhunkataan anagu maba dhunkane rasuulka ilaahayna uu yidhi miyaan anigu wax karaya aan kuu hananaya inaan qalbigaaga naxariis geliyo haddii ilaahayba naxariistii kaa saaray oo dhunkashadaasi naxariistii bay ahayd dee umuur kalena xadiidka way nooguba soo socota waana kaa dadka aada uguba adkeeyey ee sheegay ruuxa aan u naxariisan waxa weeyaan kuwa yaryar aan u naxariisan ama kii sagiirka aan u naxariisanin inaanu hadigiisi iyo dariiqiisiiba haynba bal haddaba dad oo dhan ba isaga ugu naxariis badnaa xagga ciyaalka wa kaana lahu waxaa u sugnaa ibnun inanba uu isaga u sugnaa macnaa waa inan uu dhalay oo mustardacun fii naaxiyati lmadiinati macnaa isagii loo dalbay ridaaca naaxiy madiina dhinacyadeeda meel kaba mida waa cawaalida madiina mustardacun macnaa dee duliba lahu ridaacu weeyaan oo cid kale a nuujinaysay oo hooyadii dhashay naaskumay duweyna axad kale ama haweeney kale ayaa iyadu naaska ku duweysay inankanna waa ibraahim oo mariya ay dhashay rasuulka ilaahay u dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii habeenkii uu dhashayna rasuulka ilaahay habeenkaa naftiisa u magac bixiyo subaxdiibaa buu yidhi wulida liya laylata gulaamun samaytahu bismi abi ibraahim nebi ibraahim magaciisa oo kale kuba magacaabay oo waa habeenkii uu dhashayba lamuu sugin toddobaadkii waa u magac bixiyey haddaba markaa haweeney ansaar ahayd oo cawaalida madiine deganayd oo ninkeedana aan arki doono shaqadii uu qaban jiray taas baa oo iyaduba ilmo kale markaa lahayd baa qaaday oo haysay oo naaska ku duweysay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh halkaasuu ugu tegi jiro uu kusoo siyaaran jiray ugu dambeynna isagoo mala halkii kuba sugan buu adigu dhintay rasuulka ilaahayna dee xadiidkiisii laynoo soo naqliyee saxiixa ahaaye markii ay naftu ka baxaysayba rasuulkii ilaahay yidhi alcaynu tadmac waalqalbu yaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdi rabbana waina lifiraaqika yaa ibraahimu lamaxsunuun ee saxiixa inooguba sugnaa waa dee taas oo waqtigaa dambe iyo isagoon weli radaaciisu u buuxsamin oo wax yare ay ugaba dhiman yihin baanay dhimashadiisu ahayd kollay sanadii tobnaad ah wuxuu yihi haddaba wakaana lahu ibnu mustardacun fii naaxiyati lmadiina waa cawaalida madiina wa kaana waxaanu ahaa di'ruhu di'rigiisu waa inankan yar dee haweeneyda naaska ku duda zawjkeeda weeye oo di'ri haweeneyda nafta murdecadana waa lagu magacaabaa ninkeedana waa lagu magacaabaayo markaa lafdigan baa mudakarka iyo mu'anaska labadaba ku wada dhaca iminka waa tii murdicada ahayd ee naaska ku duwaysay ninkii qabay wuxuu ahaa ee guri kalena ma ilahayno gurigaa keliya ayaa iyada ilinkana lagu haya ayuubaani shaqadiisana uu ku qabsanaya qaynan xadaad buu ahaa dadkan biraha tuma ayuu ahaa eeqolooyinkaa biraha tumayaana birti waxay u baahan tahay dab la shido oo la geliyey iyo markaa kiir iyobaa guriga ugu samaysnaa uu dabka ku shidi jiray oo dee uu ku markaa birahan uu tumayo iyo waxyaalahaasi ugu kulayliyo ay ugu suurto gasho inuu sidii uu doonayo u samayn karo birti wa kaana bi'ruhu qaynan oo wuxuu ahaa xadaad buu ahaa dadkaa biraha tumuu ahaa ruux kastoo adigu malaa saanicana qayn way kuba imidlaaqaanoo qaano shay-a bimacnaa aslaxa weeye u hagaajiya wa kunnaa waxaanu ayn anas baa le naatihi kuwa u yimaado rasuulka ilaahay buu soo raaci jiray marka uu u imanayo gurigan imanayo walxaal qad dakhana isagoo qeejiyey albeyta gurigii biidkhirin waa nooc cawska uun kaba mido bal taas baa idkhir lagu magacaabaa waa xashishka ama cawskaa dhulka ka baxaya qeyb kaba mida uun weeye haddaba idkhir buu gurigii ku shiday oo uu ku qeejiyo manaa idkhirku dee malaa waa cawsuuno marka uu dabka shidayo kale uu doonayo dabkii inuu caddaado ayuu u isticmaali jiray oo dee waa waxaan dhaqso u shidmaya ee wixii kale uu markaa dabkiisa ku horinayena hore ayuu dabkii dee adigu markuu waxani hore u baxaan buu dadkii adigu dabku ku shidanayay dee taasna waxay keenaysay inuu qiiq aqalkii isqariyo taas bay keenaysay oo saxiixa muslim baa waxaa kuba sugnaa iyadoo rasuulka ilaahay anas laba socdo oo waxa weeyaan ay yimaadeen oo markii ay soo galeen dee uu rasuulku kaba soo horreeyey aqalkoo wada qiiq oo uu yidhi isagii buu la hadlay abaasayf baa la odhanayay iyadna umusayf baa la odhanayay abaasayf waa rasuulkii ilaahay baa joogay bal waxaan u yar kaadi cagta u yar dhigo aqalkiina wada qiiq yahay rasuulkiina waa soo galo inankii yaraa baa loo dhiibay wa kaana di'ruhu qaynan wa kunaa naatiihi waqad dakhana waa min addukhaan dakhana ay kahura dukhaanu lbeyti liajli ixtiraaqi idkhir biidkhirin idkhir idkhirkuna markaa waxbuu kuba shidanayey idkhirkuna waa nooc adigu sidaan sheegaya cawskaa kaba mida un weeye ay barhkood yidhaahaan raa'ixa yaroo fiicanna waa leeyahay de waa cawskii un waxaana jirtay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaramka sida xaramka makiga ah in nabaadkiisa iyo daaqiisa la gooyo uu xarimay waa nahiyey markii uu xadiidkaa sheegayey ayaa cabaas baa wuxuu ku yidhi oo adeerkii ah ila alidkhira fainahu liqaynina wa qubuurina cibaaro saasa idkhirka mooyaane oo macnaa kaana uga soo reeb buu leeyahy istina uu rasuulka ilaahay u laqimaya buu leeyahy o dee nabaadkan iyo waxyaalahaas daaqiba aha ee uu yihi rasuulka ilaahay laa yukhtala khalaahu ka rasuulka ilaahu ka soo reeb macnaa qaynkooda waa isticmaalaya o dee sanoo kale u isticmaalayay qabriyadooda way u isticmaalayeen oo markaa dee iilkii ay meydka dhigaan ay lebinkii waxaas ay meeshan afkan bannaan ku awdaan ayaa meelaha banbanaan bay gelin jireen oo kale xataa aqaladooda saqaf ahaan dee meelaha banbanaan mar intaanay ciidda duldhigin sida derkadahoodii oo kale iyo ana ciidda uga soo daadan bay meelaha ku gufayn jireen rasuulka ilaahayna ugaba soo reebo kaa inay goyn karaan oo aanu markaa wax dembiyo uga imanaya jirin isagoo xaramkii kuba yaalla hadday gooyaan haddaba bal waxa weyan idkhirkan buu aqalkii uu ku markaa shidayay oo qiiqiisiibaa intaan dee dabkii ololin ayaa qiiq badan baa aqalkii koobnaa isxidhay rasuulka ilaahay markaa markuu soo galo muxuu yeeli jiray waa tan raxmaddii fa yuqabilu inanka waa qaadi intuu qaado ayuu dhunkanaya oo yashumuhu ama yashamuhu waa ursanayay oo waa dhunkanayay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa maxabadii waa naxariistii taasi dee jaanibkaa ciyaalkii iyo maxabadii waana taa inoo horeysay kaana arxama annaasi bilciyaal de waana kaa yidhi laysa minaa man lam yarxam sakayrana xadaa xadiid kolley imika lafdigani walow kitaabkeenna uu ku sugan yahay laakiin asalkiisu xadiidkan bukhaari iyo waxa weeyaan muslimba asalka xadiidka way wariyeen labadooduba xadiidkan asalkiisa way wariyeen lafdigan yaanu inoo dhicinbe xadaثna cbdاللh بن محamd qال xadaثna marwan qال xadaثna يزيد بن kaysan عan أbي xاaزim عan أbي هurayرaةa qال أنه qاaل waa dad aynu hore usoo maray abuxaasimkanna abu hurayre kaba warinaya salmaan baa magaciisa la yidhaha san horeba usoo ogaanay wuxuu yidhi abu hurayra ata nabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay waxa u yimi rajulu nin walxaal macahu maciisa sabiyu nin baa rasuulka ilaahay u yimi inan yarna ama sabi yarna wuu waday oo maciisuu ahaa fajacala ninkii baa wuxuu bilaabuu gudagalay yadumuhu ilayhi inuu xaggiisa usoo dumayo isku soo dhejinayo ilmihii yaraayo oo usoo dumayo faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi atarxamuhum miyaad u naxariisanaysaayoo ujeeddadu dee waxa weeye kollay dee waalid iyo raxmad iyo ilmataasi waa wax iska dabiiciya ma u naxariisanaysaa buu dee wuxuu sheegayaan rasuulka ilaahay siduu su-aashan jawaabteeda uga bineeya dee arrinkan kale uu rasuulka ilaahay uba sheegaye atarxamuhu oo dacnaa ficilkan aad imika laba imanaysa ma waxaad u yeelaysaa naxariis aad u naxariisanayso miyaad u naxariisanaysaa qaala wuxu uhi nacam haa qaala wuxuu uhi faallahu ilaahayba arxamu naxariis badan bika adiga minka xaggaaga bihi waa naxariisaad isaga u naxariisato naxariista ilaahay adiga kuu naxariisanayo ayaa kaba badan oo dee kolley waa taa man laa yarxam laa yurxam aynu soo maray in ruuxii naxariistana ilaah baa u naxariista haddii khuluqaa raxmo uu yeeshay naxariistaa uu yeeshay ilaahayna subxaana wa tacaala naxariis buu kaga abaal marinayaayo markaa naxariista ilaahay adiga uu kuu naxariisanaya ka badan naxariista adigu ilmahan yar u naxariisanayseed u hayso xagga laftigeega arxamu bika minka bihi waa damayr baa isukeen raace ee waa ilaah baa arxamu naxariis badan bika adiga waa naxariista adiga uu kuu naxariisanayo minka waa naxariista adiga xaggaaga kaba imanayse bihi ay bisabiyi ilmahan yar aad u naxariisanayso macnaa naxariistad adigu aad u naxariisanayso ilmahan yar waaba taa keentay damigan uu laba yimi waxa ka badan dee ilaahay naxariistiisa u adiga kuu naxariisanayo ilaah baa adiga naxariista uu kuu naxariisanaya ay ka badan tahay tan adigu aad ilmahan yar adigu aad u naxariisanayso eed adigu uba hayso bal xadiid kolley nasayena way wariyeen sanadkiisuna waa sanad adigu waa xadiid dee markaa axaadiian horta wax saas oo axaadiian aan saakin bal mid keliya ayaa kalam kuba yar sugan yahay albaanina uu daciiful adab kuba soo arooriya casharka oo dhan oo kaas markaasaan yar eegi doonaa iyo cibaaradooda un baabu raxmat اlbahaa-imi in bal xaggii carruurtii iyo dee waan soo haynay ciyaalkii iyo naxariistii looba naxariisanayay iyo umuurahaas kolley casharkii horena waa tay nooguba sugnayd xagga naxariistu kolley axaadiis hore aynu soo marayna waa jirta dee bal waxaana inooguba filan dee rasuulka ilaahay qowlkiisii man laa yarxam laa yurxam iyo laa tunsacu raxmatu ilaa min shaqiyin iyo xagga naxariista isku adkeynteeda la iskuba adkeeyo iyo fogeynta la yskaba fogeynayo la yska nahayayo wixii naxariista didkeed ahayd oo naxariis la-aan iyo baltaasa waana kaa laakiin bal axaadiisii halkaasa weli axaadiisii raxmada ay noo socotay xaggii bahaa-imta iyo waxyaalahan xayawaanka naxariistii loo naxariisanayo iyadna la ysfaray ruuxii naxariistaas isaga lagaba helana kodee uu ajri ilaahay agtiisa uu kuba mudanayay naxariis isagana uu naxariiso naxariistan uu xayawaan ka naxariisay sababteed ayaa axaadiisya halkan noogaba bilaabmaysa wuxuu uhi musanifku xadaثanaa ismaaciilu qaala xadaanaa xadaثanii malik can sumayin mawla abi bakri can abi صaalixin الsamaani can abi hurayrata bal malik ibnu anas iyo ninkan uu abtigana uu ahaa ismaaciil ibnu abi uweysyada dee waa tan kitaabka ay kusoo noqnoqdaan bal malaaxad mudaaba ismaaciil inuu kaga badan yahay malik intaynu soo aragnay sumayi mawla abi bakrin waa nin siqatu ruwaad ka mida kutubta lixdaana dadka ay wax ka wariyaan bal isagu ah abibakarkan mawlihiisa ahaana waa abibakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaris ibn hishaam weeye ninkii fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mid ahayd ee qureysheed ninkaasba weeye ayuu mawlihiisaba ahaa oo dee tan baa magacan kolley waxaa la arkaana marka la eego magacu waa magac aada u yar marka la eego taas oo kale oo imika kitaabkeennan inuu kanuun kuba sugnaadana waa suurtagal haddaan nin kala raacin waa nin saasa kolleyna waa dadkii taabiciintii yaryarayd la mucaasirooday laakiin isagu taabici maaha waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa uun walow dee waqtiyadaa uu dhintay taabiciin badan oo aada uga dambeysay ay jireen oo boqol iyo soddonkii hijirada ayaa dhimashadiisu ay ahayd ama waa la dilayoo meel qudayd la yidhaaho waa maalin nimankii khawaarijta ama xaruuriya ay soo galeen oo dagaal halkaa ka dhacay sanad boqol iyo soddonkii hijirada ayaa dadkii la dilay uu kaba mid ahaa sumayi mawla abibakrin xaruuriya ayaa dishay laakiin waana boqol iyo soddonkii wayo kale nuskadayda aan fadlulahi samad haystaa boqol iyo dhowr iyo soddon shan iyo soddonkii baa qoran dee kolley waxaan filaya taas dagaalkaas iyo waxaa iyo waqtigiisa wax macruuf oo la yaqaano arrinkaas waa boqol iyo soddonkii baa can abi saalixin asamaan ama abu saalix in badan baan soo aragnay asamaanna waa shaqadiisii magaciisa dakowan baa la yidhaah waan soo ogaanay asamaan waxa weeyaan waa kii subaga iibin jiray uun waa min asamn waana nisbatani maaha mubaalaqadii oo mubaalaqa maaha facaalkani waa tii xagga nisbada sida tanmaar iyo labaan iyo wixii la midka ahaa waa ninkii subagla ahaa ama subaga iibin jiray azayaatna waa la yidhaahaayo zaydkii kii zaydka iibin jira oo malaa wuxuu ka keeni jiray dee kuufo ayuu kaba keeni jira uu keeni jiray magaaladan kale haddaba in asamaan waa taasi magaciisa dakwan baa la yidhaha tanna waa shaqadiisii iyo xirfadiisii عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما وقت رجل يمشي وسعده بطريق وضو اشتد وكاسو اشتد وأتكادي به سقال عضش هراد وكو أتكادو آدو هرادي ونبا طريق سعودي وادتكي نغه هريي آد بو هرادي أيا فوجد وحالي بئرا عيل بو هالي والموتو ودان إيو وحبا مدولس مسيتو waanu haraadan yahay ceelkuna biyuu leeyo ceel buu dee dariiqiisii kaba helay u la kulmay fanazala fiiha ceelkii buu ku dhaadhacay lafdiga biri baa muanasa fanazala fiiha waa fi lbiri ceelkii buu ku dhaadhacay fashariba wuu cabbay oo halkii fashariba wuu cabbay oo in ceel biyii buu afkiisii kaga soo cabbay uma kharaja wuu soo baxay faidaa waaba wuxun baaba kusoo kadiyey waa idaadii fujaayadaydoo markii uu soo baxayba ujeeddadun wuxun buu la kulmay markii uu soo baxayba uu arkay un kalbun ay yalhaasoo carabka laalaadinaya macnaa aada u haraadanoo rayskii yaraayee ceelka korkiisa ahaayee dee dadkii markaa biyaha ka dhaansadee hore kabaga daadaatay ayuu leefleefaya carabkii buu soo saaraya min alcadasha u laalaadinaya kaasoo yaakulu cunaya leefleefaya ahara waa ciiddii qoyanayd waa meelaha dee yar biyaha iyo waxyaalahaas uu ka yar dareensanaa ka urinayay ayuu min alcadashi haraad daraaddeed ciiddaas ama rayskii yaraa ee halkaa ku daadsanaa ee ciiddaa yaree yar qoyday ayuu leefleefayay faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi laqad balaqa waxaa gaadhay oo uu gaadhay hada alkalbu aygani min alcadashi cadash xaggii alkalbu waa sida iyo xarakaysanay haddii hada alkalb la idhan waad oo aygan waxa gaadhay baa markaa ay noqon asiibay min alcadashi haraad xaggii mithlu ladii kii wax lamida kaana balaganii ama haddaan tayda hore ku socdoon iska rafcisto laqad balaga faacilkii baan ka dhigaynaa uu gaadhay hadalkalbu aygani min alcadashi haraad xaggii mithla ladii kii mid laba mida heer iyo xaalo lamida ayuu gaadhay kaana balaganii ahaa mid anigay gaadho haraadkii iyo haye oo kale intaanan biyahan helin enan ka cabin kii oo kale haya ayuu yihi markaa muxuu sameeyey fanazla albira ceelkiibuu ku dhaadhacay weel ma haysto ugu soo dhaamiyo ceelkana biyihiisu ma dhowa markaa ceelkiibuu ku dhaadhacay famala'a uu buuxiyey khufahu khufkii uu gashanaa ayuu biyii ka soo buuxiyey uma amsakahu uu qabtay oo khufkii waya amsaka ee amsaka alkhufa bifihi afkiisa oo wuxuu afka ugu qabanayaa ceelkii wuu dhaadhacay markaa maaha wax dhowa uu ka soo tallaabsan karo inuu qabsado dee dhinacyadii buu u baahan yahay iyo meelihii la qabsanayay si uu dushii uguba soo baxo markaa haddii uu isdhaaho waxa weeyaan gacantiina gacantii buu u baahan yahay inuu adeegsado oo isticmaalo si uu dee ugu soo baxo afkii buu ku qabtay khufkii oo biyuu kuba jiraan gacmihiisiina meelihii dee uu qabsan karayay ceelka dhinacyadii saaid buu kuba qabsaday ilaa uu soo baxay uma amsaka fasaqa uu waraabiyey alkalba aygii buu sii kuba waraabiyey oo aygii ayuu ku waraabiyey ilaa xataa arwaahu dee uu hagaag aygii biyihii uga cokonaaday oo uga dhergay fashakara allahu lahu ilaah baa ku shukriyey oo ilaah baa ku shukriyey oo dee maxaa shukrigiiba ooba kan fakafara lahu camalkiisa baa ilaahay ka aqbalay ka abaalmariyey oo ilaahay waa u dembi dhaafay oo fa'dan waxaabay dee barhkood yidhaahaan qolooyinka xadiidka sharxay fa'du waa tafsiiriya shukrigii bay noo fasiraysaa mahadintan ilaahay mahadiyoo dee uguba shukriye camalkiisii baaba ah dee dembi dhaafkan uu isagii u dembi dhaafay weeyaanoo dese calىa xaddi qowlihi tacaalى fatuubuu ilىa baari'ikum faqtuluu anfusakum oo kale fa'daas yihi waa litafsiir oo toobadda nafteediiba qatliga ahayd oo rab baari'iini u toobad keena oo laaya nafihiini macnaa toobadii la doonayey la faryay baaba inay istilaan weeye taas bay ahayd markay dee macsiyadaa weyn la yimaadeen oo iyagu dhexdooda kii aan caabudin cijrigii kii kale uu dilo markaa tanoo fashakara allahu lahu fagafara lah dee shukrigii baaba dee ilaahay waa u dembi dhaafay ficilkan naxariistan uu isagu u naxariistay xayawaankan uu naxariistay ayaa ilaahayna subxaana wa tacaala isna ugu naxariistay u dembi dhaafay qaalo waxay yidhaaheen yaa rasuul allahi kollay dadkii la joogay sa suraaqa iyo cid kale oo meesha fadhiday baa waxay yidhaaheen waina lanaa annaga ma waxaa noo sugnaaday fi lbahaa'imi waxyaalahan dee jamcu bahiimatin weeye waana xayawaanka aan had lahayn bahaa'imta iyo xoolaha ma waxaa noogu sugnaadiyo xayawaanka waa saqi waraabintooda weeye ixsaankooda cunto siintooda waa wixii dee iyaga markaa loo tarayey ajran ma ajri baan ka helina ajri baa noogu sugnaaday sida waraabintooda oo kale calfintooda oo kale ixsaankii loo ixsaan falayay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fii kulli daati kabidin mid kasta oo beer u saaxiiba radbatin qoyan oo beer qoyan mid kastoo leh dee beerkuna intaa uu waxa naftu ay ku jirto waa kanoo jirhkiisii waa qoyan yahay oo waa laakiin marka ay ruuxdu kaba baxdo wixii uu tawafayaa qallafayaayo waa engegayaa macnuhu markaa waxa uu yahay iyo maqsuudku shay kastoo nool weeye oo nefi ay kuba jirtaba ixsaankii loo ixsaan falayey iyo san saqi oo kale iyo wixii la midkaa loogu ixsaan falayey ajrun ajri baa ku sugan oo xayawaan wax kasta oo naflaba oo u ixsaan fashaan a u naxariisataan ilaahayna subxaana wa tacaala dee ajri buu idinka siinayaa waa idinku naxariisanaya kolley a'immadu waxay kaba soo reebaan xayawaanku hadduu yahay mid aan xurmoba lahayn oo la is-amray in la dilo sa abeesadii oo kale iyo caqrabkii iyo ama khinziirkii iyo waxyaalaha caynkaasee dee xurmo ay leeyihiin aanu jirin iyadaa tan way kaba soo reebaanba oo dee cumuumka halkan waxay ku khaas yeelaan waa kii isaga aan dee ay ka soo reebaan kii aan xurmo lahayba ama dilkiisa la ysba faray saaxayadii iyo kelbigii caquurkaa iyo waxyaalaha caynkaasee dilkooda layna faro waaba la dilaya walow iyagana marka la dilayo ee xadiidkii imanaya waidaa qataltum fa axsinu lqitlat oo in si fiican loo dila ay tahay bal wax kasta oo naf lahoo u ixsaan fashaan oo waraabintani ay kaga midtay ajri baa ka helaysa de haddii bal ay markaa waraabin uu ruux waraabiyey oo intuu dee markaa waraabiyey ilaahay ugu dembi dhaafay ruux muwaxida ruux mu'mina oo haraadan oo ruux waraabiyey ama si kaleba ugu ixsaan falay koladii ay uu keenay in ilaahay ruux u dembi dhaafo bal xadiidkan dee ninku nin caadiyaabo imaka nin baa socdaybe xadiid kaloo saxiixa inooguma sugan ba muxuu ahaa haweenay bal waxa weeye bukhaariya ay wariyeen muumisa waa haweeney jirhkeeda ka ganacsata oo naagaha xunxun ah ayaa ay iyadna san oo kale rafaadsan oo haraadan ay aragtay bay u naxday oy u naxariisatay oo ay san oo kale u waraabisay isagoon meeshii ka cabi karahayn ilaah baa iyadii ugu dembi dhaafay dembigii weynaa baa ilaahay dee waa riqadan qabatay naxariistii baabuu ugu naxariistay oo bal matalan markaa kol haddii xayawaan weliba ay oo kale ruux weliba dembigaa lahaa loogu naxariistay dee ruuxii mu'minkaa waraabintiisa iyo ama ixsaankiisa iyo waxtarkiisa dee iyada taasi kolley fadligii iyo wixii lagu mudanaya waa wax aada iyo aada ugaba weynoo dee min baabi awlaa ayay naxariistii iyo taas noqon arrin kale xadiidka inooguma suganno markaa bal jaanibkan dee ixsaanka iyo raxmada xayawaanka iyo bahaa-imta oo aan leenahay dee ibnu aadamkii khaasatan mu'minkiina waa kaga xaq leeyahay oo kaga sii ajri badnaanaya taasi inoogu sugnaatay waxaa kale inooguma sugan bal ruuxuu camalkii khayrkaay uu laba iman karayay inaanu yaraysan waxaa dhici karta camal uu isleeyay malaa wax weynba maba aha inuu isagii uga nafci bato camal uu marka hore rajaynayo isaga laba weynaa oo dee dembi waraabintaa uu aygii waraabiyey buu ruuxu dembi dhaaf ku muto inaan camaladii la yaraysanin camalka soo khayr oo dee kuu suurto gala inaad laba timaadaba waaba intaasoo kii lagugu dembi dhaafayay uu noqday kaa lalaba yimaado oo taasna iyada xadiidka waxaan kaba qaadanayno xadaثna ismaaعiilu qaala xadaثanii maliku can naafici can cabdالlahi bni cumara ana rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalama qaala kolley malik can naafic can ibni cumar waa silsila ay ku magacaabeen macnaa sanadku waa saa marka uu yaalo dee khaasatan malik can naafic silsilat dahab bay yidhaaheen ujeedadu waa dadkan ku sugan ee aad iyo aad u qiimaha badan oo ama dee waa sanad bukhaari oo kale iyo rag kale la oo isaga laba mid ama dad kale oo isna qowlkiisa la qaba ay ku tiriyeen asax alasaniid waa sanadka ugu sixa badan in yahay oo asaxu lasaniid malik can naafic can ibni cumar waa asaniidka ugu sixa badan bay yidhahaan bal cala lidlaaq bay yidhaahaan walow dee qolooyin kale iyaguna asaniid kale ay magacaabaan laakiin dee waa asaniid kuwii ugu sixa badnaa ayuu heerkii koobaad ama heerkii ugu sarreeye kaba jooga saas bay ugu magacaabeen silsilatu dahab oo silsilatu dahabi maa can malikin can naaficin can ilimaami naasiki marka haddii dee cid la yidhaha sanadkan lagu sii daro dee ismaaciil heerkaa ma gaadhayo ee waxay leeyihiinba dee waa shaafici baa la raacin oo dee waxaa ah ajalu man rawaa can malikin waa shaafici haddii sanadkaa lasii kordhiyo oo la yidhaha shaaficida lagu sii darana axmed ibnu xambal buu noqonayaa isaguna dee dadkii shaafici kaba wariyey ninkii ugu mudnaa ugu heerka sarreeyey wuxuu noqonayaa axmed ibnu xambal oo markaa sanadka dee aimadaasi ay kuba kulmaan oo saasiina waa asax alasaniid walow la yidhaha musnadka imaam axmed axaadiistiisoo dee kumayaalahoo soddon gaadhayba kun iyo bal markaas haddana xadiid silsila kuba sugan malaa xadiid keliya jire laakiin ficlan waa dhowr xadiid ama afar xadiid oo laysu geeyey buu noqonayaa xadiid keliya oo dee uu shaafici kaba warinaya isna malik can naafic can ibni cumar oo dariiqa xadiid lagu wariyey mid keliya la yidhaaho dee ficlan malaa axaadiid kolley noqonaya ee adigu dee dariiqa ku wada yimi taasaa jirta laba yidhaaho bal waxaan leenahay waa sanadkii asax alasaniid laguma sifeeyey wuxuu yihi ibnu cumar ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi cudibat waa la cadaabay imra'atun haweeney fii hiratin fidu waa sababiye weeye waa bisababi hiratin bisad daraaddeed iyo sababteed baa loo cadaabay xabasata ay xidhay xataa maatat ilaa ay ka dhimatay bisadii juucan gaajaha ay u dhimatay oo macnaa bisad bay meel ku xidhay cunto maysiin waxay cabto maysiin may sii dayn si ay halkii ugu xidhnayd ee igu jirtay bay ku dhimatay ilaahay subxaana waa dadkii inaga horreeyey reer bani israa'iil bay hayde ilaahay baa taas sababteed ku cadaabay oo waa tan cadaabkii fadakhalat way gashay fiiha ay waa fii sababihaa bisadaas sababteed baa waxay ku gashay haweeneydaasi annaara naar naar bay kuba gashay oo yuqaalu waxaa la odhanayaa wallahu aclam oo iyada lagu odhanaya la anti adcamatha adcamadtiiha kolle xadiidku dee isagoo صaxiixa bukhaari iyo muslim bay nooguba sugan lafdigan wuxuu ahaaba laa hiya adcamat oo adcamata wasaqatha id xabasata walaa hiya tarakatha taakulu min khashaash اlardi lakin marka tani waa khitaab iyadii loo jeedinayo waa dee wixii lagu cadaabo loo sheegayo waxaa lagu odhanaya laanti adigii maad ahaanin adcamtiiha mid quudisay walaa saqaytiiha mid waraabisay xiina xabastiiha markaad xidhay walaa anti adigina maad ahaanin arsaltiiha mid sii daysay oo faraha kaba qaaday oo faakalat markaa ay cunto bisado min khashaashi ardi dhulka xasharaadkiisa iyo waxyaalaha ay cunto dee si ay meelaha isaga qadhaabsato ay wixii dee ilaahay kaba dee calaf uu siinayo ay meelaha ugaba cunto tiina maad yeelin haddaad xidhayna cuntadeedii iyo waxay cabbaysay maad siin waayo hadday haba xidhato ee ay dee sida kale ugu naxariisanayso ay wax siinayso ay waraabinayso iyada dee may mudateen cadaabkan ee gaajay ku dishay weeye manaanay sii dayn dee waxna may siin tiibaa ay naar kuba gashay oo dee naxariistii bahaa-imka loo naxariisanayay hadduu dembi dhaaf keenay taa aynu soo marray xadiidkana maxaa inoogu sugan dhibta la dhibo waa naxariis la-aantan iyo iyaga tacdiibka xayawaanka la cadiba inuu cadaab keenayo isaguna oo cadaab iyo inuu keenayo ruuxuu dembi cadaab kuba mudanayo waa tacdiibkii xayawaanku taa horena naxariistii loo naxariisanayay in dembi dhaafba lagu mudanayo janno ama heerkaa uu gaari karaba ayaa iyada xadiidkaa horena inooguba sugnaan xagga xadiidka eeg laa anti adcamtiiha saqaytiiha xabastiiha arsaltiiha intaba waxaan leenahay ta'dii ahayd hawe dee ta'dan dee mu'anaska ee marka ruux dee uu yahay ciddii lala khidaabayay mu'anas ta'dan dee timaadown waa dee ta'dii imika mukhaadabka ee dee farqiga udhexeeya mudakar iyo muanasna hadduu imika halkan mudakar aytay adcabta iyo saqayta iyo xabasta iyo arsaltay ahaan layd haddii kalena arsalti iyo xabasti iyo saqayti iyo adcamti laakiin waxaa ka wada dambaysay intaba ya-baa ka dambaysa kolley dee siday jirtayna macruufka ahayd xaggii luqada ku macruufka ahayd in ta'dan ya-dani ma raacdo oo imika haddaan la hadlayno ruux dumara dee akelti iyo sharibti baan odhanaynaye akeltii iyo sharibtii waa ficilku waa ficil maadi ficil maadi weeye haddii u iminka ficil mudaariciya ya lmuanasati lmukhaadaba bal dee waaba taasoo nuunna ay kaba sii dambayso laakiin kani waa ficil maadi oo ma raacda ya-dani adcabti saqayti xabasti halkana sidan baa dhacdee bal waxaan leeyahay waa luqo jirta oo adigu kolley waa ishbaacun waayo shicirada carbeedna waa la arkay xadiidkana waata aan ku hayno oo imika kama dhigayno taxriif iyo wax dabco ka yimi iyo kama dhigayno axaadiis kalena way dhacday oo dee kutubta inooguba sugan shicirana way dhacdo weliba ta'doon kumay koobine khidaabkii dumar oo dhan bay taa kaba dhigeenoo xataa hadduu kaaf yahay oo kaaf yahay ayay dee kasradiisiiba oo la jiiday oo ay ka dhalatayna shicirada carbeed waa lagu arkay bal ma badnaan leeyahay eh laakiin waa wax jira oo luqo jirta oo dee ashcaarta carbeedna qaar lagu arkay axaadiista qaarna iyo kalaamkaa fasiixa barhkoodna inooguba yimi oo halkani ay kaba mid tahay dee daahirku wuxuu ahaa ya-dan inaan anay imane adcabtiha uun saqaytiha uun ay noqotee laakiin waa ishbaac kasradii la jiiday ya-dan baa kaba timi in kolkol ta kaaftan khidaabkana marka uu maksuur yaho khidaab muanasiya waa wax kaba yimaada marka xadiidkanun maahay meelo kalena waan helaynaa in shicirada qaarkood oo carbeedna oo qolooyinkaa hore weliba ahaana waa wax la helayo bal waa intan leeyahay xagga luqada khashaash ardina waa xasharaadka dhulka de sida jiirkan iyo waxaan kale iyada ay cuncuntan wayadu xdثna محamed بن cqبة qال xdثna محamed بن cثman الqرaشhiي qال xdثna xriز qال xdثna حبان بن سيد الشhرcبي عن cبد لله بن عمر بن الcاaص عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال bal kolley dhowr ninoo cusub baa meesha jira xariis ibn cثmaan waxaan filayaa in hore usoo marre waa nin hiqa moxamed ibn cuqba iyo moxamed ibn cuثmaan iyo xibaan ibn zayd الsharcabi intana ma xusuusin inaan hore usoo maray moxamed ibn cuqbahan waxa weeye oo moxamed ibn cuqbata ibnu harim baa la yidhah waa nin reer basra xaafid ibn xajartu ka cabiray waxay saduuqun yukhdiu kahiira waa nin run badana ah ujeedadu xifdi baan uu sugayn khada badanna uu kaba dhaco marka la eego dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay waxa weeye dee raggii ugu waaweynaa dabaqadii ugu horreysay sida imaam axmed iyo sheekhidan bukhaari qayb badan oo kamidisa yihiin rag ka waaweynna waa ka wariya bal waxaan leeyahay kitaabkeenan unbuu riwaayo ku leeyahay ibnu xibaan baa hiqaadkiisa ku sheegay oo dee hiqa ahaan labadii raasi abu xaatim iyo abu zurcana way daciifiyaan saas baana xaafid malaa saduuq ugaba cabiro nu hiqa iyo umuura ugaba cabirin ikhtilaafkan jira daraaddeed waa ninka ku xigaana oo laakiin kitaabkeenun buu ku sugan yahay baan leena aan hayno ninka kale isaga sheekhiise moxamed ibnu cuثmaan moxamed ibnu cuثmaan ibnu sayar baa la yidhaaho waa dee waa kan quraysh loo nisbeeyeyba waasib reer basre weeye laakiin markii dambe waasib buu degayo isaguna kitaabkeenanunbuu kuba sugan yahay meel kale riwaayo kuma laha waxaa dee marka la eego kutubtan baan ujeedaa usuusha iyo umuhaadka iyo wixii soo raacay mualifiinta umuhaadku ama musanifiinta umuhaadku ay leeyihiin in ibnu xibbaanna kana istagana kitaabkiisa hiqaadka uu ku soo arooriyey isagoo le waa hiqaba xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa maqbuul inuu yahay oo khaasatan marka dee xadiid uu warinayo cid kaleo ku raacdayna la helayo xadiidkiisi waa la aqbalayaa buu leeyahay oo haddii aan cidi ku raacin layin buu ahaan la dee kolleyna xadiidka dee mutaabacadii baa jirta oo waxaa xoogeynaya xariis ibnu cuثmaan waa nin hore inu soo maro iqoo la yidhaha sheekhadiisoo dhamin oo wada hiqaad inta badan nin daciif wax kama wariyaa la yidhaha horeyn isagoo usoo maray ma taabanaye xibaan ibnu zayd asharcabina waa nin abaakhidaash kunyadiisu ay too hiqa a isagu lagu kalsoon yahay oo daabiciintii dhexe kamida barhkood baa yidhiba suxbo ayuu leeyahay oo saxaabi kaba dhiga laakiin taasi ma jirto oo suxbo uma sugnaanin waa khada in la yidhaha suxbuu leeyahy waa taabici dhexo hiqaa weeye xibaan ibnu zayd wuxu yidhi haddaba cabdillahi ibnu camrin baa rasuulka ilaahay inoogaba warinayo wuxuu ihi rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh irxamuu naxariista turxamuu waa laydin naxariisan turxamuu waa jawaabtii dalabka ayuu ku jasmisan yahay macnaa shardi muqadaraa jiro waa in tarxamuu turxamuu macnuhu haddaad naxariisataan waa laydin naxariisan ilaah baa idin naxariisan waqfiruu dhaafa oo qaladada iyo tacadiga iyo dulmiga laydinku sameeyo ciddii idinku samaysay iska dhaafa safxi iyo cafigii yakfir illaahu lakum ilaahayna subxaana wa tacaala taa wuxuu uu idin dhaafi dembigiinii kolleyba badnaaye idinkaba dhacayayo dee waxaan aad kolba adigu la imanayso ayaa ilaahayna subxaana wa tacaala jazihiisa uu kuga abaal marinaya yesay dee cibaaradii inama aljazaau min jinsi alcamal wey abaalmarintu waxa weeye waa shaqadan iyo camalkan wax laba mida ma lafti iyo xadiisaana usoo arooray ee kamaa tadiinu tudaanu wey saa aduguwa ku dhaqanto eed ku mucaamalo taa lagula mucaamaloonaya weeye dee adigu walkaad waxaad dadka ugu miisto ayuubaa mid lamida lagugu miisaya oo bilkayl ladii takilu tukal waqfiruu yakfir illaahu lakum oo tan dambena waa jawaabtii dalabka macnaa waa in takfiruu weeye haddaa gufraan la timaadaan idinkuba a dhaaftaan akhdaadaa laydinku samaynayo oo ad dul qaataan oo u dhaaftaan yakfir illaahu lakum ilaahayna taasu idinka abaalmarin waylun halaag wuxuu u sugnaaday liaqmaaci alqowli waa qowlka iyo hadalka masafyadooda aqmac waxa weeye oo bal maalan jamcu qimcin ama qimacin taas baa la yidhaha qimcina waxaa la yidhaha ama qimac waa masafkan dee marka waa ama dee caana ha noqoto subag ha noqote weel kale lagu shubayo in afkiisu weyneyn waxaan afka loo geliyo masafka kaas baa magacan laba yidhaahaa oo dee kaasna maxaan ognay waxaan lagu shubayaa isaga kuma hadrhaan meel ay ugu hadrhaan ma jirto waa wax dhaafaya uun oo weelkii kale kuba dhacayaan aqmaaculqowlna waa maxay waa dadkan dee hadal bay maqlayaan waanay maqlayaan waxbaa loo sheegayaa ee laakiin de dhegtan hadday ka maqleen tii kalun buu kaba baxayaayo wax ku hadrhaya oo ma jirto kuma waansoobayaan waadadii ma qaadanayaan wixii loo sheegaya kuma intifaacayaan sida aan masafkaasba aanu waxaan isaga lagu shubayo aanay waxba isaga ugu hadhine ay u dhaafayaan saasoo kale hadalkii la yidhiba uu dhaafayaaba weye oo markaa macnuhu waa tashbiihe dadka iyagu maqlaya waanooyinkii iyo wixii loo sheegayay laakiin aan xafid ahayn aan weelayn ahayn aan kuba intifaac ahayn ba ayaa waxaa lagu shabahayaa aqmaacdaas baa laga dhigay aan waxay qabanaysa oo ku hadhaya waxaan lagu shubayo ee waxa kaga hadhaya aanu jirinba oo dadka caynkaasa ee dee waxa weeyaan qowlkii fiicnaaye loo sheegay ina aan ku waansoobahayn een weelaynahayn een xafid ahayn een qabanahayn kuwa halaag baa usugnaaday taas ba idhi waylun liaqmaaci alqowl waylun waxaa kaloo halaag usugnaaday lilmusiriina waa kuwa wax ku nagaanaya daa'imaya waaba kan aladiina kuwaasoo yusiruuna ku nagaanaya calaa maa facaluu waxay sameeyeen oo macsiyadiiyo xumaantii baanay ka toobad keenahayn ka soo noqonahayn way ku baaqi noqonayaan ku nagaanayaanoo way daa'imayaan walxaal hum yaclamuuna iyagoo og waxani macsiya inuu yahay waa mid iyagoo taa garanaya iyagoo garanaya dee haddii ay bal ka soo noqdaan waxan in loo dhaafayo oo kale ama iyagoo garanaya waxaan macsiya inay ciqaabi kaba imaanaysa iyagoo garanaya ayay haddana wixii aanay kasoo noqon ahayn oo dee ruuxu kol hadduu israar calaa dembi towba ma noqonayaba waa ruuxaan ka toobad keenaynoon walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun qur'aankaba suuratu aali cimraan oo waa kuwa iyagu dembi dhaafka mudanayay waa kuwa markay naftooda dulmiyaan ama faaxishaba ay kaba dhacdo ilaahay waciidkiis iyo wacdigiisii xusuusanaya markaasay dembi dhaafkooda ilaahay weydiisanayaan aan ku nagaan ahayn oon ku sugnaan ahayn oon daa'im ahayn iyagoo garan dee waxa weeyaan waxan inuu macsiyo yahay ama iyagoo garanaya waxan inuu caqaab iyo cadaab kaba ratimayso ma iyagoo garanaya hadday kasoo laabmaan rabi inuu dembi dhaafayo hadda ayay wixii kuba nagaanayaan bal intaba waa aqwaal e kuwa caynkaasana halaag baa usugnaado waa ka adigu dee macsiyadii ku negi weeye aan kasoo noqonayn de hadduu saasun kuba adkaysana waa dadka looga boqda inay khaatimadooda xumaato oo waxyaalaha dhici karta dee in waxa weeyaan khaatim xumaba ay keento alisraar cala almacsiya iyo iyadoon lagaba soo laabmin الذيiنa يصiرuuna عalى ma فaعalوu وhm يaclamuun kuwaasna halaag baa uba sugnaaday maxalu shaahidkuna waa irxamuu turxamuudan dee maxaa imaka bahaa-imtii baan haynaye naxariistadan waa dadkii xayawaankii waa u naxariista weeyaan oo cumuumka lafdiga ama dee imika halkan waa la gooyeyba macmuulkii baa la gooyey lama odhan irxamu الnaasa lama odhan irxamu اlciyaala meeshii ma taala ama siqaar irxamu اlxayawaana irxamu marka goyntan la gooyey maxay faa'iideyneysaa macmuulkii iyo wixii loo naxariisanayay cumuum waa cid alla ciddii dee naxariistaa mudanaysa o dhan loo naxariisanayay kaba mid tahay marka bahaimtiiyo xayawaankii uu ka mid yahay xadaثna maxmuud qaala xadaثna yaزيid yaزiidku waa imaamkiina haaruun weeye qaala akhbarana اlwaliid bnu jamiili اlkindiyu can اlqasim bn cabdالرaحman can abi umamata maalin dhoweyd un baan soo aragnay alwalid ibnu jamiil iyo qasim ibnu cabdiraxmaan iyo abi umaama iyadoo sinay isugu xigaan waliba subaxaan filaya xadiidkii ugu dambeeya casharka inuu ahaa inagama dheereen qaala wuxuu yihi markaa abu umaama qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man raim man raxima ruuxa naxariista waa dee imika tanna waa nigan eeg macmuulkii kol haddii la xadfay waa inoo cumuum bay inoo faa'iideyn oo dee waana kollay malaa ujeedo laba lahaa goyntan la gooyo cid laguma qaydin waa ruuxa khuluqiisuba naxariis yahay ama dad ha u naxariista xayawaan ha u naxariista khuluqaa naxariista leh walow dabiixatan wuxuu gowracayaba haba noqoto oo tii uu gowracayay mididii aanu horteeda ku afayn waa taa aan soo sheegnay mid kale inaanu horteedii ku gowracin inuu midida ay afleedo dee aanu wixii midi saawiro oo aan hagaag dee u goynahayn waxaan uu ku gowracaya aanu noqon oo naftii uu kuba silciyo oo kale bal markaa iyaduba waa naxariistii ayayd haddaba xataa ti wixii uu gowracayayba dee si uula dhaqmayo intaa uu gowracayo oy kaba mid tahay dedejintii uu gowraceeda dedejinayay si ugaba raaxeeyo bal xataa taaba haba noqotee ruuxa naxariis yeesha raximah llahu yowma alqiyaamati ilaahayna dee uu naxariisanaya oo maalinta qiyaamaha u naxariisanaya weli naxariistii xayawaanka inoo aynu wadnaa baabu akhdi albaydi min alxumarati bal beedka iyo uxanta qaaditaankeedii laga qaadayay xumuradu waa nooc duyuurta ama shimbira kaba mida nama garanayo iyada may lakiin waxay leeyihin waa adigu daa'irun sakiirun kalcusfur de cusfur waa shimbiru baaba leenahay waa tan waa nooc adigu shimbiraha yaryar kaba mida oo beedkeedii laga qaato bal wixii kuba yimi waa naxariis la-aan oo dee iyadiina waa waalid un wax dhalay beedkeed waa tanna raad iyo ta ahar weyn bay kuba keenaysaa iyo dhib la dhibay noqonaysaa bal wixii kuba yimi xadiis baa inoo soo socda akhdi lbayd min alxumara xumarana de waxaan leenahay un waa cusfuur un baan leenahay intaa wax dhaafsan e waa shibir un baan leeyahay wax kale kama ma xadidi kareen haddaad de idinku baarbaarataan oo ama meelaha taswiirahan antareedada iyo ka baadhataan bal xumaro dee waxaa soo garataan adinkay taase aniga waa shibir un xadaثna dلq بن غناm qال xadaثna المسعوudiي عن الxaسن بن سعد عن cabدالرحمن بن abdاللahi عن cabdاللahi kale casharkin haatan waaba dee haatan waktigii dambaan sooba gaadhnay sanadkana dhowrka hore oo dhambe waxaan filayaa dee xataa dalq بن غناm ma xusuusnay hore inaynu usoo maray nin baynu soo marnaa marar kala duwan soo marray oo xafs bnu khiyaas taas iyo awowgii oo dalq bnu mucaawiye iyo waynu soo maray inaan uu dhalay xafsigaasoo cumar laydhaha sheekha bukhaariyana waan soo aragnay bal dalq bnu khanaamna qoladaasay isla usra yihiine waa dalq bnu khanaam ibnu dalq bnu mucaawiye o xafs bnu khiyaas imaamka ahaa laakiin kaa bukhaari ma soo gaadhine dee inankiisu laba kulmay ayay ilmaadeeriyeen oo kaasi hadduu ahaa xafs ibnu khiyaas ibnu dalq ibnu mucaawiya dalq ibnu mucaawiyana xadiis aynu soo marro riwaayo kule awowga ah oo inankiisan uu markaa uu awoogayay xafiidkiisa uu kaba warinayay ninkanna waa dalq ibnu khanaam ibnu dalq ibnu mucaawiye weeye oo ilmaadeer bay yihiin abu moxamed alkuwa nin reer kuufa waa nin hiqaa weeyaan oo dadka atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii waaweynaa kaba mid ah weeye ama almascuudi xadaثna almascuudiyu ayuu yihi almascuudi waa nisbo kollay nisbadu xadiidkaba sanadka inta ka dambaysana dee awowgii baa ku sugan cabdullahi bni mascuude waa nisbatun horta ila bni mascuud qolayn baa dhici karta ruwaadda ka mid oo nisbadaas qaata ninkani waa nin isaguna atbaacu taabiciintii ka mid oo magaciisa waxa la yidhaah oo dhan cabdالraحmaan ibn cabdillaahi ibni cutbata ibni cabdillahi bni mascuud oo markaa cabdullahi bni mascuud baa awow u noqonaya abihii isaga isaga cabdiraxmaan baa la yidhaha abihiina cabdullaahi baa la yidhaha awowgii cot baa la yidhaha cutbahaas baa uu dhalay cabdullaahi ibni mascuud dhalayoo waa cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni cutbata ibni cabdillahi ibni mascuud waa nin reer kuufaha sida ninka ka horeeyo uu sheekha u yahayba uu reer kuufa u yahay ninkana culimmadu kolley waxay sheegaan sanad ama laba ka hor gidhiyeemashadiisii in ikhtilaad ku yimi macnaa nin xifdi marka hore lahaa buu ahayo xifdigiisii waa isku darsamay axaadiistiisii khalal baa kuba yimi welibana waktigaa dambe ikhtilaad ku yimina dad baa wax kaba maqlay waxay daabidna uga dhigaan xadiidkiisa si ay u kala soocaan ka hore iyo ka dambe waayo waxaa daabid baa jira dadka caynkaasi xifdigooda xumaaday ama waaweyne ay weynaadeen ha noqdeen ama wax kaloo kuba yimi haba noqdeene xifdigoodii isbedelay xadiidkiisa waa l haddii ay kala caddahay oo la kala garanayo xadiidkiisii hore ee uu qabla ااkhtilaad wariyey iyo xadiidkii bacd ااkhtilaad uu wariyey ka qabla ااkhtilaadna waa la aqbalay waa nin iq ahe waxunbanunba ku yimi kii bacd ااkhtilaadna waa laga taga waxaana lagu kala soocaa ruwaadii dee la kalogtay laakiin haddii la kala saari waayo oo kii hore iyo ka dambe aanay kala muuqnayn xadiidkiisa o dhan waa laga tagaa dee kolleyna mukhtalidiintu waa majmuuco ruwaadda kaba midahoo culimada qaarkoodna ay kutub ku khaas yeeleen iyaga taraajibtooda undayo dadka ay ku ururiyeen sa ibnukayaal kitaabkiisa madbuuc oo kale ee mukhtalidiinta dee rag kale ka dambeeyey ibnukayaala ama dee rag kalena waa saasna oo sibd ibnulcajamiyana way leeyihiinba adigu bal waxaan leeyahay kutub baa jirta xagga qolooyinka tarjamaysa dee kutubta mustalaxuna markay baabka ikhtilaadka joogaan magacyada raggan xoogaabay tiriyaanoo ninkani kaga mid yahay bal horta taas weeye haddaba ninkan maxaa xadiidkiisa noqonaya dee xadiidkiisana waa kan aan hayne waxay culimmadu yidhaahaan daabitkiisu waxa weeye bagdad waana beryihii ugu dambeysuu yimi bagdad ciddii bagdad wax kaga maqashay waa bacd alikhtilaad ee wixii intii aanu bagdad iman wax ka maqlay waana dadku siday u badan yihiin waa qabla اkhtilaada ujeedadu kuufa haddii wixii lagaga maqlay basre wixii lagaga maqlay waa xadiidkiisii صaxiixa ee hore dalqa ibnu khanaamna waa nin reer kuufa oo magacyadu markay tirinayaanba ay kusoo daraan dadka qabla ااkhtilaad kaba wariyey bacd ااkhtilaad yaziid ibnu haarun iyo cabdiraحmaan ibnu mahdi iyo abunadri hashim ibnu اlqasim iyo ragga caynkaasa caasi ibnu cali iyo ayaa bacd ااkhtilaad ama bagdad wax kaga maqlo xadiidkoodu kaa khalalku uu ku sugan yahay ah dee qolooyin marka la eega xadiidkooda aan u dabdin oo aimadu ay kolley iskaba dhow oo ciddii wax isaga kama warinaysayna way jiraane bal ninka horta waa ninka almascuudi cabdiraحmaan ibn cabdillaahi markaas ayaaba la yidhaha ibn cutbata ibn cabdillahi ibn mascuud waay waana magaca abihi waa cabdillahi cubaydullahi maaha waxaa ku xiga xasan ibnu sacad oo nin isaguna reer kuufa ah oo taabiciya weeye waana nin hiqa isagu oo xasan ibnu sacad waa nin reer bani hashim lakiin waa mawaalidoodii maha reerka kama dhalan alhashimiy o dhan waa hiqa raabica lakiin ninka saddexaad baa isaguna waaba cabdiraحmaan ibn cabdillahi ibni mascuud cabdillahi ibn mascuud waxaan ognahay in kunyadiisa abu cabdiraحmaan la yidhah waa ninkii loogu kunyooday waa inankiisii cabdiraحmaan ibn cabdillahi ibni mascuud waana nin marka la eego taabiciintii waaweynadun adigu bal rag ha ka waaweynaadeen lakiin waa dabaqada koobaad ee taabiciinta un arrin baa la yidhaayo aabihii marka la eego waxyaalahu ka maqlay wuu ka maqlay waxe laakiin ma badna axaadiisa aabihii ka maqlay oo aabihiina dee hore u dhintaye kolley ma badna ee wax waa ka maqlay bal markaa xadiidkana waa kan aabihii inoogaba warinaya can cabdillahi waa markaa cabdillahi bni mascuud ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay nazala wuxuu degay manzilan meel buu degay safar baa layihi faakhada rajulu nin baa qaaday bayda xumaratin xumaro waa shimbirtaas beedkeedii ayuu qaaday fa jaa-at shimbirtii baa timi tarifu iyadoo dee baalalkeeda isla dhacaysa oo saa baalalka isulaba dhacaysa calaa macnaa dee baalkii bay kala bixinaysay lulaysay calaa rasuulillaahi calaa ra'si rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi madaxiisii korkii ee beedkii baa laga qaaday dadkii ka qaadayna way joogaan waaba suurtagal dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee inay waa rasuulkii ilaahay xayawaankani haba ahaada kaa bahiimkeen had lahayn oo kale iyo bal dee shucuur saasi waa jireen oo waxaa dhacday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalin inuu galay in waxa weeye galay beel beera bustaana madiina oo awr meeshii joogay intuu ilmeeyey uu ku soo dhowaaday oo rasuulka ilaahay yidhi liman hada aljamal awrka xadiidkuna waa xadiid inoo sugan abu daawud ee kuba sugan awrkan yaalo oo nin ansaara yimi oo yidhi ana tuhi wuxuu iiga ashkatoonaya inaad hawsha ku badiso aada gaajaysiisana eg inaad gaajayso hawsha kuba badiso dee kala de madaxii rasuulkii timi waaba arrin dee ilhaamka iyo taas oo kale oo ina waxa weeye bal dee taa waxyaalo kale oo ka badan iyo qisooyinku waaba iskaga badnaan karaanbe shimbirtii baa timi oo rasuulka ilaahay korkiisii bay baalalkeediisa u lulaysay dhaqdhaqaajinaysay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayukum kineeba fajaca argagax geliyey haadihi waa xumaradan bibaydatihaa baydkeedii oo yaa ka qaaday baydkeedii yaa ku argagax geliyey taas faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi ya rasuula اllahi ana akhadtu baydataha anigaa qaatay baydkeedii anigaa baydkeedii qaaday faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam urdudu celi baydka halkii aad ka soo qaaday ku celi oo halkeedii u dhig raxmatan lahaa naxariis aada u naxariisanaysa daraaddeed raxmatan lahaa waa mafcuul liajri laba macnaa labadaba dee laqbadu inoogu hagaagaysaan odhan karna inaan ficilkan ficilu amarkaa urdudhu aan mafcuulu liajri ugaba dhigno oo aan idhaaho urdudhu celi raxmatan laha waa naxariis iyada aada u naxariisanaysaad u naxayso waa waalidkaas eh halkiisii uguba celi macnaha labaad waa maxay inaan qaaladii ficilka maadi ahayd mafcuululjri aan ugaba dhigno oo markaa muxuu noqonayaa laqbadu faqaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi urdudu war celi muxuu yihi hadalkaa qaala wuxuu hadalkaa u yihi raxmatan lahaa naxariis u naxariisanayo shimirtan u naxariisanayo rasuulka ilaahi hadalkaa salawaat ullaahi wasalaamu alayh amarkaa u bixiyey oo yihi u celi oo markaa urdudhu celi raxmatan lah waa naxariis aad u naxariisanaysa daraaddeed u celiyo ama rasuulka ilaahay baa yidhi oo urdudhu buu yihi muxuu u yihi raxmatan laha wey waa naxariis oo dee xumaradan u naxariisanaya beedka dee laga qaaday ee la argagaxgeliyo dee waa taas in waa markaa uu diido de isna u celiyo صaxaabigi waa celiyo waa naxariistii bal markaa beed oo laga qaado xumaro iyo noocii laba midka ahaa de waxay noqonaysaan waa cadam الraxmati liaلطayr ama xayawaan baa meeshii soo gelaysaiyo naxariis la-aane bab الطayri fi اlqafasi waa shimbirihii ama dayrkii la yeelayay qafas oo naxariis baan soo haynay xayawaanka loo naxariisanayo maxay tahay halkan kolley macnaha loo soo qaatay waxa ay tahay haddii shimbir la haysto xamaan baaba la haystaa qafas baa la geliyey ruuxu hadduu dee si aynu soo maray bisadii intuu halkaasun ku xidho aanu waxba siin biyo siin calf siin uu saa ku dhinto waa kaa dee cadaabba lagu mudanayo waa naxariis la-aan laakiin haddii uu hayo oo siiye sharaabkiisi iyo wixii biyihii uu cabayey siiye calfigii kalu cunayo oo wax siinayo xorriyadiisii ha lagaba qaado de waa kolley waa xidhayo xorriyadii waa lagaba qaadee taas imaka naxariis la-aantii keenaysa cadaabkii ma noqonayso ujeeddadu hadduu wixii la ilaaliyo loo ilaaliyo calfigii iyo taasoo kale ee waxa weeyaan lama odhanayo imika waa xidhidan la xidhay qafaska la geliyey waa dhib la dhibay iyo naxariislaan lama odhanayo kol haddaan la gaajaysiin oo la haraadin oo saa dee haweeneydaasi yeeshay aan laba yeelin taas buuba soo qaato ujeeddadu wadcu dayri fi lqafas laa yunaafi araxma haddii la siiyo dee calafkiisi iyo waxyaalaha naxariistii wax dee burinaya ma noqonayo haddii la siiyo sharaabkiisii wixiiba biyihii u cabayay iyo calafkiisii intaa weeye wala xadiidka aharun wax laynoo soo qaadaya horta halkan hore xadaثana caarimu qaale xadaثana axmed bnu zaydi can hishaam bni curwata qaala hishaam bni curwe ayaa wuxuu ihi kana bnu zubayri ina zubayr wuxuu ahaa bimakata ee maka oo de isagoo kuba sugan weeye iyo waa asxaabu nabiyi bal ibnu zubayri bimakata waa ina zubayr wuxuu ahaa weli khabarkii kaana ma ridayno bimakata fii makata maka dhexdeeda waa intaa uu joogay iyo waa asxaabu nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisu yaxmiluuna kuwa qaada aطayra shimbiraha ama waxaa duulaya fi laqfaasi qafasiyay ku qaadi jireen macnaha way yeeli jireen weeyaan oo iyagoo dee wax siinaya waraabinayo marka arrinkani wax ka hor imanaya ma aha naxariistii bahaybta iyada tani kol haddii la siiyo saqi wixii la waraabiyo calfigeedii la siiyo ee in haba xibnaatebe bal taaba weeyaanoo ibnu zubayr iyo asxaabtii rasuulka ilaahay muu magacaabine yaxmiluuna dayr fi laqfas waxaa halkan iguba sugan aharkan inqidac baa ku sugan oo waa ka keliyaan lahaa ee albani wuxuu kusoo arooriyey daciif ama daciif ladabi lmufrad waxaana cilada uu kaba dhigay waa kolley fadlullahi samed waa sidii kuma sugnayd lianna hishaam bnu curwata lam yudrik jaddahu bna zubayr hishaam bnu curwa muu soo gaadhin awowgii ibnu zubayro de markaa ciddii uu kaba maqlaye bal arrintan u joogteen aragtay inoomuu sheegin taasba weeye bal dhib ma laha waa inqiaace laakiin cibaaradan waana kitaabka daciif iladab ilmufradna cibaarada kuba suganuun de haddaanay tan nafteeda lagu soo ceriyey noqone laakiin tan leenahay in hishaam ibnu curwa ibnu zubayr awow ma aha waa adeerkii weeye abihii la dhashay oo waayo hishaam ibnu curwat ibnu zubayr dee cabdillahi ibnu zubayrna waa cabdillahi ibnu zubayr weeyaan oo hishaam ibnu curwa cabdillahi ibnu zubayr awow ma aha in kastaba kitaabka albaniya daciifu ladab ilmufrad sani haba dhacdo dee hadalkan baana horreeyey uu fadlulahi samed leeya haba dhacde adeerkii weeye macnaha laakiin xagga inaanu soo gaadhin iyada taasi waa wax jirta oo adeerkii dee saddexiy todobaatanki hijirada ayaa la dilay walow taabiciintii yaryaraydi uu yahay dadka uu soo gaadhay saxaabada ahayd maaha ibnu zubayr iyo dabaqadiisa ma soo gaadhin iyo dadkii waqtiyadaa dhintay saa ibnu cumar iyo ibnu zubayr iyo hishaam ibnu curma ma soo gaadhin markaa sanadka kala go- baa jire bal waxa weeyaan laakiin xadiis kale oo inan yar oo dee shimbir haystay rasuulka ilaahay uu kuba arkayo aanu odhan ka sii daayey ayaa inoo soo socdo صaxiixa kuba suganoo waa kan xadaثna muسى qaala xadaثna سulaymaan بn الmغيraةi عan haabiti عan أnaسi qaala anas ba wuxuu yihi dakla النabiyu slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa soo galay waa gurigooda fara-a wuxuu arkay ibnan inan labi dalxata abi dalxa u sugnaaday waa inan yar oo abu dalxa dhalay oo yuqaalu lahu lagu magacaabo abu cumayrin kunyadiisa abu ama dee magaciisaba adigu abu cumayr baa la odhanaya waa inan yaroo markaa yar aad buu u yaraaye ayuu arkay wa kaana lahu waxaana u sugnaa nuqayrun waa tasgiiru nuqar oo waa nooc isaguna duyuurta iyo shimbiraha kaba mida shibir yar baa isaga usugnaa noocaa nuqar ay kuba magacaabi jireenoo yalcaw bihi uu ku ciyaaro uu haysan jiray waana madiine dhexdeedii faqaala wuxuu yidhi shimirkii yaraa baa ka baktiyey ilmihii yaroon buu maalin soo galay oo guriga joogo oo aan dhaqdhaqaaqayn oon or orod lahayn oo meel murugaysan rasuulkaa weydiiyo maxaa dhacay buu yihi o maxaa helay dee waa kan ma ciyaarayo ma faraxsano maanto intaa la yidhi nuqarkiisii baa dhintay rasuulka ilaahay baa dee waa misaax daraaddeed buu odhan jiray yaa abaa cumayrin maa facala nuqayru nuqayr muxuu sameeyey maxaa helay nuqayr ama se ayna nuqayru kole waa riwaayadeedna shakiga ma facala nuqayr muxuu nuqayr sameeyey muxuu falay waa mudaacabo iyo misaaxii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo taaniiska ilmihii yaraaye uu furfurayey nuqayr kaba waran muxuu falay nuqayr marka maxalu shaahidku waxa weeyaan kolley halkan walow dee waa alfaad kooban laakiin macnaha uu xambaarsan yahay waa yeeo bacd dee qolooyinka kolley mala muxadisiinta iyo dacni jiray iyo ayaa lahaa kol kol waxaan macno lahayn bay soo naqliyaan oo kan iyobay soo qaateen oo wax faa'iido u leeyahy jirin ayay warinayaan oo imaam ibnulqaas la idhaaho kolley a'imadii shaaficiyan ahaa kolley waana malaa ninkii waa cidka inankiisiyo adugu kolley dee kutub fiqigana dee kutub rooroon kuba lahaa ayaa xadiidkan ayuu mu'alaf gaara iyo kitaab gaara ayuu ku khaas yeelay uu ku tatabucay fawaaidda xadiidkani leeyo ilaa lixdan faa'iide iyo oo bal maalan axkaam oo laga qaadan karo ayuu soo saaray xaafidnu xajarna fatxulbaari markuu qabanayo xadiidkan kolley waa soo talkhiisiyaa juskaas oo fawaa'idii badnayd ee uu bal sheekhaasi sheegay waa soo arooriyaayo ee ay kaba mid tahay masaladan aan hayno oo ah tamkiinkii ilmo yar ee kol haddaanu dhib ku hayn araggiisan iyo waxaan iyab waa isaga uu kuba ciyaarayo farxad gelinayso maaweelinaysay dhib uu markaa keenayay ma jirin tamkiinkaa la tamkiininayo o kale bal qafaskiina waaba tan oo haddii laba yeelo saqiyiisi iyo wixiisii laba siiyoo la haysto inaanay kolley inaan la sii dayn oo dee dhulkii xorriyadiisii waasacayd iyo fadaaii waasacayd aan laguba sii daynay maaha waxa raxmadii anfiyaya kol haddii si kale loo dhaqaalaynayo ama looba dhowro dee waxyaalo kale oo dee ama abu cumayr oo ilmo yar oo dee ruux aan weli caruur lahayn oo kunyo loo yeelo oo kale iyo in bal taasi hadday kunyo tahay anoonay magacba noqon waa dee janib ay uba daliishadeen iyo bal dee umuuro badan misaaxi oo kolley fawaaid badan buu leeyahy dee kitaabka malaa dee halka ugu dhawaa fatxulbaari oo kale iyo juskaa ma haynaba dee isagu imaamkaasi uu dejiye bal xadiidku laakiin jaanibkii waa kaa waa inoogu sugan yahay jaanibkii baabka u baabaysay baabun yanmi khayra bayna annaas bal uu kaba baxay imanka abwaabtii waxay inoo yaraacaysa beenta iyo wax kuba tacalluqsan iyo umuuro kale dee aadaabtii islaamkii waaweyneyd ayaan kuba jirnaa aadaabtiina markaa wax lala yimaado oo lagu sifoobo iyo dee akhlaaq iyo suluug aan fiicnayn oo laysaga digayo intiiba way yeelanaysaa bal haddaba wuxuu u baabaysan yanmi waa gaadhsiinayaaoo khayran baynanaas dadka dhexdoodu ku faafinayaa geenaya ujeeddadu waa maxay dadkiibuu war wanaagsan u kala naqlinayaa si uu islaaxiyo hadduu doono been baa u sheegayaa si uu isugu soo dhoweeyo bal taa wixii kuba yime kuba soo arooray oo hadduu dee isku dirayo oo uu dhexdooda kala fasaadinayo waa namaamkii waxna waa inoo dambeeyaan waa qataadkii oo waa dembi weyn weeye rasuulka ilahina jadada ma geliya ku qataata ama namaame ayaa uu yihi laakiin iyada tan hadduu dadkiibuu si uu isugu soo dhoweeyo oo uu dhexdoodii u islaaxiyo ayuu hadalo hadduu doono aanu naqlinba ama been baaba haddii u arka maslaxo ayuu u kala naqliyey si uu isugu soo dhoweeyo bartaa wixii kuba yimi iyo in la ruqsaynayo xaalada caynkaas iyo in kale ynmi bmacnaa waa yubaliq wuxuu gaadhsiinayaa khayra bayna الnaas xadaثana cabdالlahi بn صaalixi qaala xadaثana laysu qaala xadaثanii yunus can ibni shahaabin qaala akhbaranii xumayd bnu cabdiلraحman waxmayd bn cabdiلraحman bn cawf ana umahu hooyadii umu kulhuumin ibnata cubata ana umahu uma kulhuumin ibnata cuqbata bna abi mucaydin akhbaratu oo macnaa xumayd bn cabdiلraحman bn cawf waa cabdiرaحman bn cawfki aad garanaysaan baa dhalay waa taabici lakiin isagu hooyadii umu kulsuum bay ahayd waa bintu cuqbata bni abi mucayd waa haweeney quraysha oo reer bani umaya ah bal waana dumarkii muhaajiraadkaa bal hijradeedu arrin gaaray lahaydoo iyadoo malaa aan cidila socon bay masaafadaa dheer ee madiine iyo maka udhaxaysa goysay hijro iyo waahudnadii dabadeed iyadoo islaamtay rasuulka ilaahiyna uba soo hijrootay ayay halkaa safarkaa dheer waayo ehelkeedu may ogolayn ehelkeeduna markaa may islaamin aabaheedna ninkii dhibta badnaa baabu ahaayee rasuulka ilaahay aada u dhibi jiray cuqbat bn abi mucayda markii dambena beder iyadoo gacanta lagu hayo laba nin oo dee dhibkoodu badnaayo laba diloo sabri lagu dilay nin kaba miduu ahaa maalintii ay madiine gashay maalinteedii labaad bay galeen labadna ay walaalo ahaayeen oo de waxa weeyaan doonaya kolley cusmaanna khaasatan walaalkeeda waliid iyo malaayada iyo de xagga hooyaabay ka walaalahayn bal markay galeenna rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyadoo hudnadii ay jirtay heshiiskuna uu ahaa wixii xaggooda ka yimaadey in laba celiyo iyadii dumar bay ahayd oo waxa soo degtay oo iyada sababteeda kuba soo degtay ya ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclam biiimaanihina fain calimtumuhuna muؤminaatin falaa tarjicuhuna ilى اlkufaar oo ilah baa abgooyey qeybtaa dumarka raggii baaqi bu ahaa shardigu iyo heshiisku oo dumarkii dee waa wax la fidnaynayo iyaduna waa ti ay rasuulka ilahi ugaba cabato qur'aankii baa kuba yimi dumarka husada un waxay usoo baxeen inuu dee ilaah daraaddii ahaa iyo hijradaasi aanay wax kala dooneyn waa la dhaarin jiro o la imtixaani jiro haddii markaa la ogaado arrinkaas fain calimtumuhuna muؤminaatin de falaa tarjicuuna ilى اkufaar waa iyada ayay ahayd bas sii bay ku noqoto dee kolley dhowr noo muslimiintii kaba mid ahaa saxaabadii kamid ahaa ayaa isaga dambeeyey mid fura iyo mid kaba dhintayba dee xumayd ibn cabdiraحmaan aabihi cabdiraحmaan waa kaba dhintay ana umahu uma kulsuum ibnata cuqbata bn abi mucaydin akhbaratu annahaa iyadu samicad waxay maqashay rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalam isagoo yaquulu xaalu ku qowlayo laysa اlkadaabu ka beenaala ahi ma aha ama beenta badan aladi ka yuslixu hagaajinaya bayna الnaasi dadka dhexdooda fayaquulu odhanaya khayra macnaha been waa sheegayaaba laakiin beenta dembiga leh ee dee ruuxuu ciqaab iyo uu kuba mudanayo khuluq nifaaqnaba ama sifaadkii munaafiqiinta kaba mida ma aha kaa isagu dadka dhexdooda hagaajinaya heshiisiinaya fayaquulu ku qowlaya khayran wax wanaagsan oo qoladan buu hadal fiican ka naqlinaya kuwii kalena hadal fiican buu ugeynaya si uu iyagii u islaaxiyo aw yanmi waa shakune laakiin gaadhsiinaya weeyaan oo dee gudbinaya khayran wax wanaagsan kaas isaga maaha oo ujeedada waxani waaba been hadday tahay haddii ay imaka dhibtan weyne markaa cadaawad iyo waxyaalahaas beentani ay suurinayso ay dariiq u noqoto shareecada way ruqsaynaysaa maslaxadan weyne ka ratimaysa ayaa kaba weyn markaa taasi kaasi markaa beentii dembiga looga qorayey ruuxa ma aha been haba ahaato ee beentii dembiga loogaba qorayey ma aha fayaquul markaa qaalat waxay tihi walam asmachu maan maqlan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yurakhisu isagoo ruqsaynaya fi shayin shay mima yaquulu naasu dadku waxay yidhaahaan oo min alkadibi beenta waxyaalahan dadku ay sheegaan ee beenta isagoo rasuulka ilaahay ruqsaynaya maan maqalin ilaa fi halaaثin saddex xaalo mooye oo dee been waa been waa xaaraam laakiin waxay leedahay saddex meelood ama saddex xaalo rasuulka ilaah oo ruqsaynaya beentii baan maqlay saddexdii waa kuweeye waa tan midi aan hayno alislaaxi bayna annaas waa heshiisiintii dadka dhexdooda la heshiisiinayey ee wanaag loo kala qaadayay loo kala naqlinayey saa la isugu soo dhoweynayey hadday keento xataa dee inuu been ruuxu sheego si uu fasaadkan weyne iyo isgoynta kaba imanaya meesha ugaba saaro waa banaanta waa rukso wa xadiidi rajuli imra'atahu ninka xadiidkiisii haweenaydiisa u sheegay keenayay macnaha waa haweenaydii ama dee wacdi ha noqoto waxaasaan kuba noqon doonaa ha noqoto bal dee waa haweenaydii u qabay maha mid kale oo uu kusoo xero gashanayo haweenaydii u qabay oo kale jacayl iyo waxyaala uba sheegta haba noqoto adigu waa wixii bal masalan ninku uu meeshii gurigii uu ku hagaagaye lagu dhisaye khilaafkii ama in la kala fogaadiyo meeshii kaba saarayay ninka naagtiisa ugaba sheekaynayey balta caynkaasa waana in xadiidka aan xuquuqada meeshii jirtay meesha aan ka saarahayn oonay duudsi xaq kuba jirin wax kaloonu xaqu lahay inuu ku qaata aanu kuba jirin waa gurigii baa lagu islaaxinaya un waxadiisi rajuli imra'atahu iyo waxadiisi lmar'ati zawjaha kolley tanna waa mid dee xaalada kale saddexaad ee imaka halkan inooguba sugnayna waaba dagaalkii oo alxarbu khidca ama khadca ayaa rasuulki ilaahay yihi bal umuurahaas maslaxada ka ratimaysa beentii ayaa mafsadadii marka horeba beenta ku sugnayd ka weyn marka taasi waa la isu ruqseeyey ama tawriyaha isticmaalo hadal sarbeeba oo dee ruuxan lala hadlayaa uu wax ka fahmayo ruuxa ujeedadiisna ay kaba duwantao dee ficlan aan been ahayn laakiin ruuxii baa dee wa dee wixii loo jeeday waxaan ahayn ama wixii ayuu kaba fahmay ama been cadba haba noqotee kol haddii mas maslaxada weyne ay kuba sugan tahay ruksadii baa jirta kolley weli way noo socon doontaa in sha allah axaadiisan kadibkii waxaa kuba tacalluqsan wallahu subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an